بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل في الصلح صلح أيوه فصل يهي wahuwa suluxu caqdun caqdi weeye yaxsulu bihi uu ku xasilayo oo ku suurtagelayo qadcu nasaac dooda iyo waxa la ysku haysto inay go-do oo la joojiyo waayo waxbaa lagu heshiinaya wayushtaradu fiihi waxaa loo shardiyaa lafdu sulxi sulxa lafdigiisa wal aslu qowluhu tacaala waxaa u daliila ilaahay qowlkiisaa u daliila wasulxu khayr wasulxu sulxii heshiiskii khayrun khayr weeyaa ilaahay wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama nabiga qowlkiisina waa u daliil asulxu jaa-izun sulxu iyo heshiisku waa bannaan yahay beyna almuslimiin muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan sulax mooyaane xarama xarimay xalaalan shay xalaala oo axalla xallilay xaraaman shay xaraama xallilay mooyaane oo kaama bannaano wey wacnaa caqdi iyo heshiis keenayo wax xalaala in lagu xarimo ama wax xaaraama inuu xalilo keenayo kaas ma banaano waayo rawaahu abu daawuud wa tirmidi wa saxaxahu saxaxahu ibnu xibaan baa xadiidka saxiix yeelay waayo wayasixu sulxu sulxi waa ansaxaa maca aliqraar iqraarta maceeda fil amwaali maalkii la qirta wey iyo wamaa afdaa ilayha ilalmaali maalka wixii gaarsiinayay oo qofkii yaa xaq buu lagu leeyahay oo macnaha wuxuu qirtay qofkii in xaq lagu leeyahay maali ah qofkaanaan ka qabaa buy maalkaasaan ka qabaa markii iqraartaas ay timaado lafdul iqraar ay timaado kadib baa markaa sulxi yacni heshiisku imaanayaa marka wax alle wixii lagu heshiiyo oo in markaa qofka yacni bacdi loo dhaafo ah ama wax yacni laga suga ah macna taasuu marka ku imaan karaa wayasixu sulxu sulxi wuu ansaxaa maca aliqraari iqraarta maceeda waayo bilafdi liqraar marxaban fil amwaali maalkiina la qirto weeye fil amwaali maalyaalkii la qirto iyo wamaa afdaa ilayha ila almaal wixii maalka gaarsiinayo oo wax alla wixii maal lagu qiimeyn jiray kalcafwi can ilqisaas qisaasto kale qofkii qof buu dilay ma qof buu yacni waka waa qisaastaas marka maxaa maxay gaaraysaa maal bay gaarsiinaysaa qofkaa markii la qisaaso haddii diyo laga qaado la yihaahdo ama markaa waxay noqonaysaa waayahay oo markaa qisaastu waxay gaaraysaa maal bay gaaraysaayo in lagu qiimeeyo ay noqonaysaa wa huwa sulxi nawcaani laba nooc weeye ibraa-un iyo wa mucaawada sulxu labadaa nooc buu noqdaa ibraa-un beriyeelid qofkii la beri yeelo a iyo wa mucaawadatun mucaawado mucaawadona waa bedel qaadasho qofkan wuxuu kugu lahaa maalkii uu kugu lahaa wax kale u qaada in la yidhaaho xaqiisii lagu lahaabaa wax kale in loogu bedelo ee u qaato yaa lagula heshiiyey taana waa bedel qaadasho falibraa'u ibrihi iqtisaaruhu qofkii gaabsashadiisa weeye min xaqihi xaqiisibuu kasoo gaabsaday calaa bacdihi buu ku gaabsaday ibruhu waxa weeye inuu qofku xaqiisii uu lahaa qaar ka mid a uu qofkii ka beri yeelo oo qaar uu ku gaabsado qaar buu ku gaabsaday masalan kun buu ku lahaa shan boqol buu ku gaabsaday shan boqol baa yacni haysiiya buurisaha lagula heshiiyey shanta kalena wuu ka dhaafay marka waa iqtisaaruhu min xaqihi calaa bacdihi way waa ibro maxaa le qeybta kale wuu ka beriyeelay uu cafiyey wey qeybta kale uu cafiyey kaa ibraa la yidhahdaa wey ko wayasixu bilafdi alibraa'i walisqaadi labaduba wuu ku ansaxaa qofkii waan ka riday wixii kale iyo waan ka beriyeelay labadiba wuu ku ansaxayaa waa lixadiidi sayidina kacb ibni malik annahu taqaadaa ibna abi xadrat radia allahu canhuma daynan lahu calayh kacab binu maalik ninka la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo ibna abi xadrad yaa waxay ku yacni xoolo ay isku lahaayeen bay ku xuguntameen yacni kacab ibnu maalik ayaa ku lahaa ninkaa dayn buu ku lahaa ibnu abi xadrad buu deyn ku lahaa marka deyntayda isii iyo ku siin mahayo ayay markaa isku qabsadeen fartafacad aswaatuhumaa codkoodibaa kor u kacay xataa samicahumaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu nabigu maqlay wa huwa fii beyti nabigu asagoo qolkiisii ku jiro masaajidkii dhexdiisii bay isku qabsadeen nabigu markaa asagoo gurigiisa ku jiro ayuu maqlay hadalkoodii oo kor u kacay fa kharaja ilayhimaa nabigu wuu soo baxay fa kashafa sijra xujratihi markaa intuu soo istaagay ayuu guriga dariishadiisii ayuu sidaa daahi u qaaday dariishadii yani muraayadda ku aadan yani daahibu sidaa u qaaday dariishadii oo furan faqa- fanaadaa nabigu wuu dhawaaqay yaa kacab kacab buu markaa nabigu u yeedhay qaala wuxuu yidhi kacab labayka yaa rasuula allah waan ku ajiibay rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu dac min daynika haadaa wa awmaa ila shadqi daynta ninkaa aad ku sheeganayso ka deji oo ka dhaaf nus buu nabigu yidhi intaa ka dhaaf wuxuu u ishaaray nus buu u ishaaray ka dhaaf qaala wuxuu yidhi kacab binu maalik laqad facaltu yaa rasuul allah adiga haddaad i tiri waan yeelay waan yeelay qaala wuxuu yidhi markaa nabigu qum istaag ibnu abi xadrad buu markaa la hadlay qum istaag oo faqdihi gudad qaybta kale iska bixi daal hadal dambaa soo celin dii nus lagaa dhaafay yacni iska gud yacni qaybta kale Ah. marka kaas waxaa la yidhaahdaa yacni ibraa baa la ibraa oo qofku xaqiisii qaar qaar inuu cafiyo oo uu qofkii ka baryeelo ama inuu ka rido taasaa la yidhahdaa walaa yajuusu ma bannaano tacliiquhu calaa shardin qofkaa marka uu yacni uu xaqaas uu ka baryeelayo ama uu ka dhaafayo inuu shardi ku xidha ma bannaano ka qowlihi idaa jaa'a ra'as- ra'su shahri faqad saalaxtuk bisha kale awalkeeda markay timaadaan kula heshiini ama yaan kaa dhaafi taas ma aha heshiis shardigaas lama rabo taa qofkii mar la heshiinaysa wixii ka dhaafayso waa inaad wax go-aan sheegto wey yani haddaad wax shardi ku xirto meel ku tacliijisa maya maya taas lama doonayo walmucaawadatu mucaawadadina cuduuluhu cuduulu shaksi qofkii inuu iisho weeye can xaqihi xaqiisi buu ka tegay ilaa kayrih wax kaluu u leexday qofkan maxaad ku lahayd lacag baad ku lahayd wuu ka leexanayaa markaasuu wax kale ayuu qaadanayaa oo bedel ah ah bedel ah wey. kow wayajri calayhi xukmu lbeyc beyca xukunkiisi baa ku dareeraya markaas Ah, xukmu lbeyc macnaa min alraddi bilcaybi walfasaadi bilqarari wagayri dalik wax kale uu kula heshiiyey lacag buu ku lahaa alaab dhar buu yidhi u qaado raashin buu yidhi u qaado wax kale u qaado waxaas uu lagula heshiiyeyna wax ceebka saliima waa inay yihiinoo cuquudi yacni waa soo gelaysa beecii oo kalea soo gelayso wixii lagu ballamay waxaan ahayn oo ka duwan hadduu keeno ama wax ceebla hadduu keeno waa la celinaya waa la celinaya waxa bedelka ahee lagu heshiiyey waa inuu wax nadiifa yahay wayajuusu waxaa bannaan marka eh, sulxu labadaa qaybood buu noqdaa midna waa ibro midna waa mucaawado ibro waa beriyeelin qofka wixii aad ku lahayd qaar ka mida inaad ka dhaafto mucaawadona waa bedel qaadasho oo wixii aad ku lahayd masalan lacag baad ku lahayd alaab baad u qaadat ama xoolaad u qaad xoolo nool baad u qaadat macnaa waa wixii ood bedel wax bedelkiisa aad qaadato waay wax bedelkiisa aad wixii lagu heshiiyeyna waa in laga helo shuruudiisii waay wayajuusu lilinsaani qofka waxaa u bannaan an yushrica inuu sameeyo rawshanan raw yacni garab fii dariiqin wado naafidin oo naafida weeye bixaydu laa yatadararu lmaaru bihi midka maraya uuna ku dhibtoonayn rawshan waxaa la yidhaahdaa garab baa la yidhaahdaa wadadan caadiga ee la maraya korkiisa sidaa loo dhiso oo wax lagu sameeyaa la yidhahdaa wadadaa shaarica waa middaa wadadaa socoto shaaricaas naafidka ah ama wadada tan yacni gelaysa yacni guryaha dhe- dhexdooda gelaysa wadadaa fulayso ama middaa shaaricee weyn ee dadka ka dhaxaysa ee socoto wadada labada wado midna waa middaa weyn oo dadkao dhan baa yacni xuquuq bay ku leeyihin way u dhaxaysaa tan kale ee xaafadda dhex gashana labada xaafadood oo iska horsoo jeeda unbaa markay u dhaxaysaa wey ana wadadaasna waa magaalada o dhan bay qaybisaa oo dadka o dhan ka dhaxaysa soo ma marka wadadaas yuu qofku korkiisu sidaa u dhisi karaa wax markaa hadhow qoraxda iyo waxna dadka oo ka celiya wuu dhisi karaa laakiin bishardi waxa weeye waxa maraya waa inayna ku dhibtoonayn markaad dhisaysa waa lagu ogolya laakiin gaadiidkii marayay oo kii rarnaa iyo kii kale iyo wax wax hoos maray waa inuuna dhib u geysanayni wey oo waxaad kor u qaaday un dhibaato inuu wax un anfaco mooyaane oo roobka iyo wax inuu celiyo qoraxda iyo celiyo mooyaane oo nafcuun laga helo dhib aan keenayni waa inuu noqdo laakiin haddii lagu dhibtoonayo oo wixii rarnaa ayn hoos mari karin dee waddadii baad xayiraysaa taas lama ogola taas lama ogola wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani insaankii waxaa u bannaan an yushrica inuu jideeyo rawshanan rawshan rawshanka marka dhismaha lagu dhisayaa la yidhaha garab bay iska odhan yahay culimadu yacni yaqruju jan yacni yukhriju janaaxan yacni ka saqiifa calaa xaaid calaa xaa'idin yacni ay wadariiqu baynahumaa calaa xaa'idayni wadariiqu baynahum yacni waka waa janaaxaas yacni dhinacana saasaad oga dhisay dhinacana aad ka soo dhisay saasaad isaga horkeen waddada labadeeda dhinac fii dariiqi naafidin dariiq naafida way ka shaaricin shaaricaas oo kale shaarica weyn naafidkee soconaya halkaa bixaysu laa yatadararu lmaaru bihi midka hoos maraya uusan ku dhibtoonayn yacni qofka hoos marayo waa inuuna ku iyo gaadiidka maraya iyo waxaa hoos maraya o dhan waa inuuna ku dhibtoonayn walaa yajuusu ma bannaano fi darbi lmushtaraki ilaa biidni shurakaa dee shaaricu midkaa weyn oo dadka ka dhexeeyaa la yidhaahdae kan xaafadda dhex marayana maxaa la yidhaha derab baa la yidhaha derab waddadaha yararka xaafadaha gasho tan waa xaafadda dhex maraysa laguma samayn karo ilaa biidni shurakaa xaafadahan uu ku dhex yaallo waddada labadeeda dhinacba dadka guryaha ka ah kulli inay ogolaadaan ma ogeys kama dhisan karo laakiin waddadan weyn ee shaarica waxba dadkao dhan ha kuu ogolaadeen lama dhahayo haddayna dhibaataba keenayna waa ku dhisi kartaa taas waddada weyn shaaricu waddada weyn walaa yajuusu ma bannaano rawshankii inaad ku dhisto fi darabi yacni darabkii waa waddadii yarayd ee yacni xaafadda maraysa wey almushtaraki ee la wadaagsanaya ilaa biidni shurakaa biidni shurakaa dadkaas yani waddadaas xaafadda dadka degan ayaa isla lede oo shirka ku ah ka inay ogolaadaan mooyana iskama dhisi kartid wey wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi fi darabi almushtarak walaa yajuusu taakhiiruhu taakhiirkiisu ma bannaano waddada waddadan xaafadaha dhex marto dee gurigu dhinac buu usii jeedaa waddadaas aad ku sii jeedo gurigaagu usii jeedo yaad adigu xaq ku leedahay waddadaasaad xaq ku leedahay waddadaad guryaha yacni xaafadaha dhex marayso guri la arkay albaabkiisa laga bilaabo ilaa dhinacan inta ka jirta horay u socoto dhinacay waddada u socoto taasuu xaq ku yeelanaya guriga kale kugu xigo inta albaabkiisa ilaa dhinacaasuu xaq u yeelanaya marka dee gurigu dhinac buu usii jeedaaye albaabkiisu dhinac buu usii jeedaaye dhinacaasu usii jeedo unbaad albaabkaagii kala bixi kartaa dhinaca kale oo dhabarka ah n albaabkii kala baxay haddaad tidhahdo taakhiirulbaab haya kaas lama ogolo wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi lijihati ra'si darab bikayri idni baqiyati shurakaa marxaban walaa yajuusu taakhiiru masalan guriga yacni saanu u dhisan yahay waddadu dhinacan ay u socoto dhinaceen waddada madaxeedii noqonaysa dhinaca dhinaca waddada shaaricee weyn xaggeeda jirta waddadan luuqa soo martay dhinacay socotaa waddada weyn bay ku dhacaysaa dhinaca waddada weyn ee u socoto weeye waddada madax dhinaceedii marka gurigaagu markuu inta ku yaallo hal gurigaaga albaabkiisa laga bilaabo ilaa waddadaas inta ay oga dhacdo waddada weyn oo shaarica oga dhacdo intaasaad xaq ku leeda adugu ninka xagga ka ana gurigiisa unbaa laga soo bilaabay ka ugu dambeeya gurigiisa unbaa laga soo bilaabay waddada dhan ba xaq ku yeelanaya marka dee dhinacan waddada shaarica weyn xaggiisu ay kaa jirto albaabka gurigaagu waasaan geeskan oo dhinacan ah taqdiimku waa dhinacan waddadu jirto ee madaxeed u soconaya waddada weyn dhinaceeda ah albaabka waa yacni waad geen kartaa geeska waa ka bixin kartaa dhinacaas kale ee waddadu ay ka imaatay ta'khiirkaas lama ogolo wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi fi darabi lmushtarak taasuu ku suureynayaa ko oo yacni taqdiimka dhinacan haddaad usii durugto dhinaca waddada gees dhinacan haddaad usii durugto waa dhinacii xaqa aad ku lahayde xaqaagii baad qaar ka tagtayba dee gurigaaga intuu ku fadhiyo ilaa waddada intuu gurigaaga geeskiisan ku fadhiyo ilaa intaas laga bilaabo ilaa waddada weyn intay kaga dhacdaad xaq ku lahay soo maha markii dhinacan inaad u durugto albaabkii geeska guri dhinaciisa aad ka bixisa waa lagu ogolya ta'khiirka laakiin dhinacan inaad gadaal usii noqoto taasaa lagu diidaya walaa yajuusu ta'khiiruhu ma banaano ilaa asfali darab sawaaءun asad alawala am laa albaabka hore kii hore geeskaasa ama ha xiro ama yuuse xirin oo laba albaabaad midna xagga ka furaysa midna geeskaas ka taakhiirkaa lagu diidaya kan gadaala maya ilaa biidni shurakaa'i dadka shurakada idankooda mooyaane oo miman ta'akhara baaba daarihi can baabi daari yani muriidi lidalik dadka kaa dambeeyey dhinaca kaa jiray hadday ogolaadaan ay yidhaahdaan albaabka meesha rabtaa kala bixi kartaa geeskan haddaa rabta kala bax waa samaysan kartaa markaas lakin hadday ayagu kuu diidaan ma marxaba faslun fi lxawaala xawaaladiiba u fasliya wahiya xawaaladu caqdun weeye yaqtadii naqla daynin min dimatin ilaa dimatin ukhra taasaa xawaalo la yidhaah qof baa dayn kugu leh adiguna mid kalea dayn ku leedah qofkan kun buu kugu leeyahay adiguna mid baad kun ku leedahay sharciyan waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo so adiga kun iguma lid haa anigu ninkaanan kun ku lehay waan kugu wareejinaya ka qaado xawaalaa la yidhaha taas daynta adiga lagugu lahaa iyo daynta aad qofkaa kugu lahayd hadday isla eg yihiin waad wareejin kartaa taasaa la yidhahdaa xawaalo ko wal aslu fiiha qowlu rasuuli sala allahu calayhi wasalam xawaalada waxaa u daliil ah nabiga qowlkiisii maطlu اlganiyi dulm waidaa utbica axadukum calىa malii'in falyatbac madlu lganiy ninkii xoolaha haystay meermeerintiisa iyo warwareejintiisa uu daynta warwareejiyo dulmun waa dulmi w dayn baa qof kugu lahaa dayntina waa iska bixin kartaa waktigii iyo ballankii aad qabsatayna waa la gaaray marka inaad warwareejiso ood qofka xaqiisa ka warwareejisa dulmun wey weliba riwaayada kale maxay kusii daraysay yubiixu cirdahu wa cuquubatahu ninkaa in cirdigiisa wax laga sheegoo la yidhaahda kan waa khaa'in leanna ballanka uu ii qabtay ma dayntii uu iga warwareejinaya wuuna heli karaa wixii u hayaa waa khaa'in inaad tira cirdigiisa wax laga sheego wa cuquubatuhu in la cuquubeeyo intii la dacweeyo wixii xoog looga qaato macnaha in la qabsado taasay bannaynaysaa marka qofku hadduu wixii heli kara hadduuna haynin oo wixii dayntii lagu lahaa ma hayo waa mucsir fa nadiratun ilaa maysara ilahi qofku hadduu waxba haynin waa la sugi dad waxba haynin see la yeelaya maba hayaba waxba laakiin wixii hadduu hayo waa inuu iska bixiyo hadduu bixin waayo waa qofkii asagoo wixii hayuu warwareejinaya waa dulmi madlul qaniyi dulmun wa idaa utbica axadukum axadkiin haddii la wareejiyo xawaaladii wey idaa utbica axadukum axadkiin haddii la wareejiyo calaa malii'in calaa qaniyin wey qofkii aad daynta adiga ku leedahay waa qof heli karo daynta bixin karo qof adiguba aad ka weydo ebre inaad ninka ku wareejiso madaxa u geliso maade marka calaa malii'in markii lagu leeyahay qof dayntii iska bixin karo heli karaa raba inaad ku wareejiso mooyaane ku adiguba aad ka sabartay a waxba isla haynin haddaad anigii daynta kugulahaa madaxa ii geliso soo dhawaato maa taa lama ogolo a marka qof waxaya haddii lagugu wareejiyo falyatbac ha wareego dee ilaa ilmahay anigu ma yeelayo ma wareega inaad tidhahda ma hadduuba qofkaa xoolihii hayo haysto iska bixin karo daynta adigu aad ninka ku leedahay in leegna asaga uu kusii leeyahay ka qaado haddii lagu wareejiyo xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariya asxaabu sunan wa sharaa'id lxawaalati arbacatu ashyaa afar shardi baa laga rabaa marka xawaalada rida lmuxiil ninka muxiilka ridihiisa muxiil waa midka daynta lagu leeyahay asaguna qofka daynta kule ee wax wareejinaya muxiil la yidhaha ka wax wareejinayo daynna waa lagu leeyahay daynna qof buu ku leeyahay waa inuu raalli noqdo wa qabuululmuxtaal muxtaal waa midka ninkan la waree yacni ku wareejinaya daynta aad ku lehayd waa ninka la wareejinaya muxtaal la yidhaha muxtaal asagu waa ninka taku dheeflalila muxtaal adigu adaa isiinaya daynteydii ama ninkan kale igu wareeji kanaan ka qaadanayaa wey macanaa laba goorob asagu dayntii wuu leeyahy ninkaa waxbuu leeyahy soo ma kan laakiin waxna wuu leeyahy waxna waa lagu leeyahy isaga waxba ma soo noqonayaan inuu beri noqdo unbuu rabaa soo ma soo ma marka muxiilkii iyo muxtaalkii labadaa ridahoodaa shardi waa inay heshiiyaan laba ninkii ninkii deynta lagu lahaa iyo asaguna ninka kale deynta kusii lahaa iyo ninkii kan deynta ku lahaa labadooda waa inay heshiiyaan labadaa ridahoodaa shardi yani kaana waa inuu raalli noqdo ka kalena waa inuu ka aqbalo ninkaas aan iniguna deyntaad igu leedahay mid lamid aan ku leehay waan in xoolo haysto inaan kugu wareejiyaan doonayaa waa in hadduu aqbalo waa shardi inuu aqbalo shardi wey waa inuu aqbalo wa kownu lxaqi mustaqiran fi dimma xaquna xaq sugnaaday waa inuu yahayo adigu deynta waa inaad ku leedahay qofka kaasna waa inuu deyntaa qofka kale ku leeyahay waitifaaqu maa fi dimmati lmuxiili walmuxaali calayh deynta ninkan muxiilka ee wax wareejinaya deynta lagu leeyahay iyo maxaalu calayhiga midka uu kugu wareejinayo asiga uu deynta kusii leeyahay waxa lagu leeyahay waa inay iswaafaqaan wax isla eg waa inay yihiin kun baad ku leedahay asna kun buu ninkaa ku leeyahay soo ma boqol baad ku leedahay boqol buu ku leeyahay way iswaafaqeen waitifaaqu maa maa fii dimmati almuxiili walmuxaali calayhi midka wax wareejinayo iyo midka lagu wareejinayo midka uu ku wareejinayo waxaa dimadooda lagu leeyahay waa inuu iswaafaqo fi ljinsi wاlnawci wاlxuluuli wاta'jiil intaa waa inay isku waafaqaan fi ljinsi jinsiga waa inay isku waafaqaan waa lacag wاlnawci nawca waa inay isku waafaqaan waa lacag haddana nooceeda nooc migaara isla sida waa kun waa cadadkii macnaha ama waa filo ama waa dahab waa nooc wاlxuluuli wاta'jiil xaalada isku waqti muddo hadday ahaydna waa isku muddo hadday hadda laga labaduba laga raba hadday isla yihiin waa kaa markii la helo afartaa shardi markii la helo xawaaladii waa ansaxaysaa marka wa tabra-u biha dimat lmuxiil marka qofkii muxiilkaa dimadiisa way beri noqonaysa muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi soo maa muxiil waa midka wax wareejinayo deyn baa lagu leeyahay asla nin buu deyn ku leeyahay muxiil baa la yidhaha muxaalu calayhina waa midka ninkaan deynta lagu leeyahy ninka uu deynta kusii leeyahay waa midka asagu laba gooraba deynta waa laga qaadi lahaa un ama anigu baa kaa qaadi lahaa ma ninka deynta igu lahaa markaan kugu wareejiy unba kaa qaadanaya soo ma muxaalu calayhi baa la yidhaha muxtaalna waa ninka asagu la wareejinayo waxaa shardi ah muxiil midka wax wareejinayo oo deyntana leh deyntana lagu lagu leeyahay iyo midka asaga deynta kule labadooda inay heshiiyaan ridahooda shardi ah laakiin midka muxaalu calayhigoo lagu wareegayo ka asagu ridihiisa lama shardiyo lannahu laba gooroba asagoo xagga waa laga qaadi lahaa soo ma laba gooroba waa laga qaadi lahaa marka asaga waxba shardi maaha ridihiisa waxba shardi maaha labadoodan hadday heshiiyaan ninkaana baa kugu wareejinaya waxbuu haystaa waxa aad igu leedahay baan aniguna ku leehay waan kugu wareejinaya waayahay labadooda hadday heshiiyaan oo iswaafaqaan oy heshiiyaan wa tabra-u biha dimmatu lmuxiil ninkii muxiilkaa dimadiisi markaa beri bay noqonaysaa mar hadduu ku wareejiyo ninkuna nin wax haystuu ahaa xooluu haystaa waan kugu wareejiyo ku yidhi waad ka aqbashay wuu ku wareejiyey ninkii baad ku wareegtay muxiilka dimadiisi waa beri noqon hadduu xataa ninkii aad dib kugu soo laabto oo wixii aad ka weydo kuma soo laaban karta ninkii khalaas ninkii dimadiisi way beri noqon leanna shardigu marka hore wuxuu ahaa ninka aad kugu wareejinay nin wax haysta inuu yahay nin xoolo la wey wixii uu hayaa soo ma waad ku raalli noqotay inaan kugu wareejiyo soo ma bas waad wareegtay dimadaydii waa beri noqotay iguma soo laaban karti ka qaado ninkii adu wixi wa tabra-u biha dirmat lmuxiil walaa taft walaa taftaqiru ilaa rida almuxaali calayh looma baahanayo ama u baahan maysa ilaa rida ilaa rida almuxaali calayh midka muxaal calayhigoo lagu wareegayo ridihiisa waxba lama shardiya asaga sa laba gooraba waa laga qaadi laha xaqi soo ma waa laga ay marka xawaala la yidhaha taasna waa xuquuqda la yani la wareejin karo xaqa adigu lagu leeyahay haddaad qof kale kusii leedahay waa wareejin kartaa qofkii ka qaadaad leedahay xawaala la yidhaha faslun fi damaan damaantiiba u fasal yahay damaantu maalna waa dama waa la damaano qaadaa badanna waa la damaano qaadaa waa kafaalay noqonaysaa taa waa fasalka dambe yacni kafaalat lbadan marka damaano waa maal uu qof lagu lahaa ama xaq lagu lahaa ood adigu damaano qaado ninkan wixii lagu lahaa baan damaano qaadaya anaa ka keenaya ama hadduu asagu ke haddii asaga la waayo anaa bixinaya wahuwa iltisaamu xaqin haabitin fii dimati alkhayr qof kale dimadiisa wax lagu leeyahay ood isku laasimisa waayo oo tidhi anaa lumana qaaday waalaslu fiihi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga utiya bijanaasatin liyusaliya calayha nabiga janaasa loo keenay inuu ku tukado faqaala wuxuu yidhi nabigu hal calaa saaxibikum min dayn janaasadii markii meesha lasoo dhiga meydkii nabigu wuxuu yidhi ninkaan dayn ma lagu leeyahay saaxiibkiin dayn ma lagu leeyahay faqaalu waxay yidhahdeen nacam diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahay oo dayna faqaala abu qataadata oo markaa rag jamacadii meesha jooga ka mid ah wuxuu yidhi humaa calaya yaa rasuul allah labadaa dirham aniga korkeyga wayaanaa bixinay fasallaa calayhi sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabigu ku tukaday wuu ku tukaday haddaan lamaano qaadin riwaayadii kale waxaa ku sugnayd wuxuu yidhi salluu calaa saaxibikum haddaba haddii dayn lagu leeyahy anigu kuma tukanaya ku tukada adinku nabigu adinku tukada markii uu lamaano qaaday oo uu yidhi anaa bixinayu yidhi abu qataada markaasuu nabigu ku tukaday ya qofka xaq baa lagu leeyahay soo ma marka qofkii waxii waxaan qofkii xaqii lagu lahaa anaa bixinaya haddaad tidhaahdo anaa lamaano qaaday haddaad tidhaahdo waa damaan baa la yidhaha qofkaa wixii lagu lahaa baad ka lamaan qaaday baad ka lamaan qaaday rawaahu lkhamsa xadiidka bukhaari iyo asxaabu sunan baa wariyay ilaa musliman wazaada albayhaqiyu annahu lamaa damina abu qataada addiinaaraan can ilmayit labadii dirham markuu abu qataada uu ballan uu lamaano qaaday qaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu alay slam humaa calayka humaa calayka korkaaga weeye abu qataadow xaqu lqariim ninkii daynta lahaa xaqiisa adiga korkaaga weeye wa bari almayitu meydkiina wuu yani korkaaga miyaa humaa calayka xaqu lqariim ninkii qariimka ahaa ee daynta lahaa xaqiisii korkaaga miyaa wa bari almayitu meydkiina ma beri noqonaya adiga miyaa ballan qaadaya qaala wuxuu uhi nacam anaa ballan qaaday rasuulka ilahi wasallaa calayhi markaasuu nabigu ku tukaday wayasixu damaanu duyuun wayasixu waxaa ansaxaysa damaanu duyuuni deyntii in la lamaano qaado deyntii almustaqira sugnaatay fi dimna dimada ku sugnaatay qofka deynta lagu leeyahay yacni in la lamaano qaado ayaa ansaxaysa wey almustaqirati fi dimma ko marka qofka haddii haddaan xataa weli ayna deyntu sugnaanin koley waxba shardi maaha inay mustaqiro noqotee idaa culima qadruhaa qadarkeeda markii la garanayo waa la damaano qaadi karaa markii qadarkeeda la garanayo laysa biqaydin bal yasixu damaanuhaa wain lam takun mustaqira yoynba sugnaanin ayadoon sugnaanin haddii qadarkeedii la garanayo waa la damaano qaadi karaa kalmehri qabla adukhuuli aw ilmowt gabadha meherkeedii waaye nin baa gabadh mehersaday meherkeeduna waa intaasaa leeyi marka goormuu sugnaan karaa meerku mustaqira bidima ninka dimadiisa goormay ku sugnaan kartaa gabadha markuu la seexdo ama hadduu dhinto markaasuu meherku waajibaya sooma intuuna weli uusan gabadhii taaba dhisanin ama uu taabanin weli dhimanin meherkii ma sugnaanin weli wuu la ballan qaaday waa intaasaa la yidhi laakiin weli ma markuu ku sugnaanayo dimadiisa waa goormo waa markuu la seexdo ama uu dhinto wey marka isagoo weli sugnaaninba nin ba la qaadi karaa yi meherkii intaas ahaa ee gabadha aad ku mehersatay anaa ballan qaaday anaa bixinayo waa la ballan qaadi karaa welina ma sugnaanin ninkii dimadiisa kuma sugnaanin marxaban idaa culima qadruhaa qadarkeeda haddii la garanayo oo waxa qofkan lagu leeyahay haddaad cadadkiisa garanayso waa dumaan qaadi kartaa walisaaxibi alxaqi qofkii xaqa lahaa wuxuu leeyahay mudaalabatu man shaaa qofkuu doono inuu weydiisto min adaamini walmadmuuni canhu kii yacnii xaqa aad ku lahayd iyo kii lamaano qaadoo yidhi anaa bixinayo labada midkaa doontaad warsan karta adu kii aad ku lahayd waad weydiisan kartaa waxaa kan kale lamaano qaaden labadu midkaa rabtaa warsan kartaa idaa kaana damaanu iyo walqadaau biidni idaa kaana damaanu damaantii iyo walqadaau gudidii biidnihi hadday tahay wey biidnihi waa mid kale lamaano qaadaye waay marka qofka xaqa lagu leeyahay hadduu ku yidha qofka kale uu yidhaahdo iga iga damaano qaad hadduu asagao ku idmo waayo taa nafteedu shardi maaha waxba shardi maaha isagoon ku idmin oo iga lamaan qaadna ku dhihin baad adigu lamaan qaadi kartaa adaa iskala khiyaar qofkan waxaa lagu leeyahay adigu waa ka qaadi kartaa waa ka bixi kartaa xabasha timaada marka qofkii da qofkii xaqa lahaa midku doonuu warsanaya walaa yasixu damaanu lmajhuuli wax laga jaahil yahay lamaantiisu ma ansaxayso ninkaas waxbaan ku leehay wixii aad ku leedahay anaa kuu ballan qaaday ma ansaxayso taas ee wa a marxaba walisaaxibilxaqi dheh qofka xaqa u saaxiibkaa wuxuu leeyahay mutaalabatu man shaaa qofkuu doono inuu ka dalbo weydiiso min adaamini walmadmuuni canhu idaa kaana damaanu damaantii markay noqoto calaa maa bayanaa calaa maa bayanaa taan soo cadayna waa inay noqoto oo manxa macnaha markii qofkii wixii lagu lahaa waa deyntii mustaqirada ahaydee dimada ku sugnaatay qadarkeedana la garanayay hadday doonto weliba yan sugnaanine laakiin idaa calaa maa bayanaa waxa weeye qadarkeeda waa in la garanayo qadarkeeda waa in la garanayo wey marxaban waa damaano qaadi kartaa idaa kaana damaanu calaa maa bayanaa wa idaa qarima daaminu dhe qofkii daaminkae wax damaano qaaday hadduu gudo rajaca cala almadmuuni canhu idaa kaana damaanu iyo walqadaau biidnihi qofkii qofkana xaqa lagu lahaa kanaa yidhi anaa ballan qaaday anaa bixinayo anaa kuu damaano qaadayo ninkan waxaad ku lahayd hadduu ku siin waayo anaa kuu damaano qaadayo marka adigiibuu ku warsaday waad siisay adiga markaad wixii bixisay qofkaad lamaana qaada aad bixisay kii aad lamaana qaada baad ku aad weydiisanaysa waxa le wixii waan kaa bixiyey keen de wixii waan kaa bixiyey keen baad leedahay goorma markaad warsanaysa marka idaa kaana damaanu walqadaau biidni hadduu marka hore ku yidhaha iga iga lamaana qaad iga iga gud hadduu ku yidhaahdo uu kuu idmo waay uu kuu idmo marxaba marxaban hadduuna xataa kuu idmin haddaad wixii lagu lahaa aad ka ka bixiso waa weydiisan kartaa isaga leedahay wixii anaa kaa bixiyey keen baad ohanaysa saasaa ohanaysa a wa idaa qarimo daaminu kii wax damaano qaaday hadduu gudo rajaca cala almadmuuni canhu ayuu ku laabanayaa idaa kaana damaanu damaantii iyo walqadaau gudidaba biidnihi hadday idankiisa ahayd midka xaqa lagu lahaa hadduu kuu idmay uu yidhaha iga gud uu ku yidhi wey walaa yasixu damaanu lmajhuul wax laga jaahil yahay damaantiisu ma ansaxayso liannahu qararun wey wax la isku kadinaya wey ninkaa xaq baan ku leh ninkaa waxbaan ku leh wixii lama cadaynay waxay tahay lama garanayo wixii aad ku leedahay baan kuu damaano qaaday ma ansaxaysa kaas wax la garanayo mehe wax qadarkiisa la garanayo oo macluuma inuu yahay wey waxaad lamaano qaadaysa walaa maa laa walaa maa lam yu yajib waxaan waajibin xaq aan waajibinna kaana laguma damaano qaadi karo ka damaani maa yastaqriduhu zayd ninka zayd la yidhaahdo wixii aada amaahin amaahda aada siin doonto deynta aada siin doontaan kuu damaano qaaday weliba ma siinin markuu siiyo u damaano qaad horta inuuba siinin baa laga yaabaa wax waajibayba maaha deynta aan siin doono ninka aas aada siin doonto ninkaas deynta aad siin doontaan kuu damaano qaadayaa maba siinin weliba ka damaani maa yastaqriduhu zayd wey lianna damaana twfiqat bاlxaqi falaa yasbqu wujub lxaqi kayani waa inu xaqi horta u sugnaado waay in ka hormartaa la diidaya marxaban ilaa darkal mabiic wax aan weli waajibin oo damaa lala damaano qaadi karo waxaa ka jirto darkal mabiic darkal mabiic maxaa la yidhaha qof labada qofaa wax kala gatay marka shayga wixi aad ka ninka wixi aad ka gadatay hadday ceeb ku soo baxda wax ku soo baxaan baan kuu damaano qaadaya taa waa la dhihi karaa wwaxbay kala gateen darkul mabiic baa leedahay mabiicdaa wixii soo haleelo oo ku yimaado oo ceeb ahoo ku soo baxdo ama wixii yani waan kuu damaano qaadaya qof kale wuu dhihi karaa markaas ilaa darkal mabiici mabiicda yani wixii soo haleelaya yani wixii raacaya wey wixii la gatay mabiicda wixii raacaya mooyaane taa waa la damaano qaadi karaa faslun fi kafaalati lbadan dee maal la lamaano qaadaan kasoo baxnae beden la kafaalo qaado waa dabiintii wey taas wey kafaaladu iyo u fasal yahay fi kafaalati lbadan wey bedankii oo la kafaalo qaado wahiya nowcun min adamaani w walaakinahaa khaasatu biixdaari lbadani badankay khaas ku tahayo yani qofkii xaqa lagu lahaa inaad adigu soo ka yani soo damiinato oo tiraahdo anaa keenayo inaa dhow keen badankan aad marka aad lamaana qaaysa walkafaalatu bilbadani jaa-iza badanka in la kafiisho oo la kafaalo qaado ama lasoo damiinto way bannaan tahay idaa kaana cala almakfuuli bihi xaqun liaadamiyin qofkan waxa la aada kafaalo qaadanayso o damiinanayso waxa lagu leeyahay xaq bini aadam hadduu yahay xaq bini aadam baa lagu leeyahay waa kafaalo qaadan kartaa xoolu qaaday xoolaa loo haystaa dhiig buu galay waxbaa wixii loo haystay baa qofkan anaa keenayaad leedahay waa soo waad soo damiinanaysaa qofki wax xaqa lagu leeyahy waa xaq bini aadam laakiin xaqullaahi haddii loo haysto xaqullaah yaa qofkii loo haystaa xaqun liaadamiyin baa loo yani qisaas oo kaleeto baa lagu leeyahay xadu qadaf baa lagu leeyahay ama xaqullaahi falaa tasixu lkafaalatu bihi qofkii zinu ku dhacay in la qisaasaa la doonaya in ama dhagax lagu dilo ama la karbaashaa la doonaya anaa kafaalo qaaday oo keenay may xaqullaahi maba la kafaalo qaadi lagamana ergeeyo mana la kafaalo qaadi karo qofka xaqaas in lagu fuliyo un waayo marxaba marka hore de xuquuqda noocaas oo kaleta shahaade iyo iqraar bay ku sugnaadaa inuu qofku asagu qirtay iyo in lagu barkhaati kaco haddii marka marka hore aad qofka ku aragto inaad asturtood iska qariso ooda ku markhaati kicin taasuu sharcigu ku amrayaa satri laakiin mar haddii sugnaato qofkii la sheego oo qaadiga loo soo koriyo sharciga ama imaamka muslimiinta loo soo koryeelo oo markhaatigiina uu sugnaaday lama ma ridaga imaamkuna waxay waajib ku noqonaysa inuu fuliyo xaqi inuu fuliya wajib ku noqon laakiin intayna imaamka gaarin waa la asturi karaa taasaana wanaagsan in la iska haso yaa wanaagsan walkafaalatu bilbadani badanka oo la kafaalo qaado jaa-iza idaa kaana cala almakfuuli bihi midka la kafaalo qaadaya korkiisa xaqun liaadamiya xaq bini aadam haddii lagu leeyahay xaqullaahi dee lama kafaalo qaadi kare faslun fi shirka shirkadii buu u faslaya dadku markay shirkoobaan ay wax isku darsadaan wey yaquulu llahu tacaala ilahay wuxuu ley fi lxadiidi lqudsiy ana thaalithu shariikeyn labada shirkoobay iyo xoolaha wax isku darsaday anigaa saddexaynayo maa lam yakun axaduhumaa saaxibuhu hadduuna mid midka kale uu sakhayaani labadii qof oo shirkowday anaa saddex ku abu yuu ilaahay leeyahay haddayna iskhiyaanin oo midba saaxiibkiisa uu khiyaanin wey fa idaa khaanahu hadduu khiyaano kharajtu min beynihimaa dhexdooda waan ka baxay buu ilahay leeyahay markuu hadduu ilaahay dhexdooda ka baxayna shaydaanka unbaa saddexaynaya markaas fidno iyo balaayo markaa unbay u bilaaban talada marka labada qof wax isku darsaday wax shirkoobay waa inay aamin noqdaan midba midka kale waa inuu aamin u noqdo waa inayna iskhiyaanin wey walishirkati shirkadii waxay leedahay khamsu sharaa-ida shan shardi bay leedahay shirkadu markii la shirkoobayo an yakuuna calaa naadin waxaa lagu shirkoobayo horta waa inay lacag tahay min adaraahimi wadanaaniir daraahim iyo danaaniir waa lacag weye dahabki iyo fidladii wa an yatafiqaa fi ljinsi wannooc nooca iyo jinsiga waa inay isku waafaqaan lacagta nooceedu iyo waxay tahay waa inay isku waafaqaan wa an yakhlidaa almaalayn labada maal waa inay isku daraan wa an ya-dana kullu waaxidin minhumaa lisaaxibihi fi tasaruf midba midka kale waa inuu tasarufka u idmo o yidhaahdo wax alla wixii aada faa-iido u malaynayso waa gelin kartaa maalka dhinacaaga kasoo shaqee adna dhinaca ka shaqee wixii aada u malaysa faa-iide in laga helayo waa fasax baad u tahay ka raadi wey waa inay idan mutlaqa labadooda isfasaxaan wey wa an yakuuna aribxu iyo walkhusraanu calaa qadri lmaaleyn faa-iidada iyo khasaaraduba maalka qadarkiisa waa inay ahaato wey hadday maalkoodu isla eg yihiin oo maal isla eg bay isku darsadeen faa-iidaduna waa inay kala kala goostaan khasaare hadday ku timaadaana way qaybsanayaan hadday maalka lafaha ku kala badan yihiinna oo nina kun buu leeyahay nina laba kun buu leeyahay hadday faa-iido imaatana saddex meelood bay u qaybsanayaan nina labuu qaadanaya nin hal buu leeyahy faa-iidada hadday khasaare imaatana khasaaradana saddex meelood bay u qaadanaya ninkan saddex meelood labuu khasaaraya ninkana saddex meelood meel buu khasaaraya waa calaa qadri lmaal maalka qadarkiisa un baa lagu xisaabtamaya waan yakuuna aribxu walkhusraanu calaa qadri lmaale walikulli waaxidin minhumaa mid kasta oo raggaa labadaa nin ka mid a faskhuhaa shirkadii wuu ka bixi karaa mataashaa markuu doono oo oo shirkadu waa caqdu jaa-is wey jaa-isu darafayn baa layaha weliba marka labada qof ay shirkoobaan waa jaa-isu darafayn oo qof la arka markuu rabu ka bixi karaa markuu rabu ka bixi karaa wa idaa maata axaduhumaa mid hadduu dhinto labada qof oo shirkad ahayd ow junna wuu waashay marka wuu mukalifnimadii buu ka baxay badalat ishirkatu shirkadii way burtay markaas de qofkii kale yaa la shirkoobaya dee a qofkii kale yaa meesha ka baxay marka shuruuddaasay shirkadu leedahay labadaa qof marka hadday isu naseexeeyaan oo ay run isu sheegaan oyna khayaanin wixii ay ku heshiiyeenna ay ku socdaan way ku faa-iidayaan dhibaato kuma imaanayso laakiin hadday iskhayaanaan marka dhibaatada imaanaysa waa markaa faslun fi lwakaala wakaaladii buu u fasal yahay wa hiya wakaaladu tafwiidu shaksin maa lahu maa lahu ficluh mimaa yaqbilu niyaaba qof baa wuxuu yacni bandhigayaa oo adiga kuu wakiilanayaa wixii uu asagas inuu sameeyo uu iska lahaa tasarufkiisi asaga uu lahaa oo wax samayn jiray wixii uu gadi lahaa wuxuu bixinayay gabadhii uu meherinayay wixii uu sameynayay iyo adiga ku yani ku wakiilanaya marxaban kaasaa le wakaalada wa kullu maa jaaza lilinsaani atasarufu fiihi binafsihi wax alla wixii qofka bini aadamka ay u banaan tahay inuu asagu naftiisa sameeyo jaaza lahu an yuwakila inuu wakaashana waa u banaan tahay haddaad inaad ku tasarufto samaysaba adiga ay kuu banaaneyd waki wakaaladeedana ku banaan tahay wa kullu maa jaaza lilinsaan wax alla wixii qofka insaanka u banaan atasarufu fiihi inuu ku tasarufo binafsihi naftiisa jaaza lahu waxaa u banaan an yuwakila inuu wakaasho fiihi fiigiisa ow yutawakala ama la wakiisho way in asaga u wakiisho iyo in loo wakiisho labaduba way ansaxaysaa way ku way u banaan tahay way w wax tasarufkiisa u banaana hadduu yahy de waxaan tasarufkiisa kuu banaanayn mana wakiilan kartid lagumana wakiilan karo hadda maal adigu aada lahayn ma ku tasrufi kartaa may ad qofka kale asl muuda adigu nin oma wakiilan karto maalkaasaan ku wakiishay bixi ma dhigi karta may maba liidi qof kale qof kaletana adiga kuma wakiilan karo maalkaa bixi kuma dhigi karo lagumana wakiilan karo mana wakiilan karti waa waxa ina adigu ku tasrufi karta gabarh adigu aada walaayadeeda lahayn ma meeri kartaa may marka mana wakiilan karti lagumana wakiilan karo wax adigay kuu banaantay inaad ku tasarufto waa qof baa u wakiilan karta adna waa lagu wakiilan karaa wlwakaalatu wakaaladu caqdun jaa-izun caqdi jaa-iza weeye waa jaa-isu darafayn weeyaho labada dhinacba dee qofkii rabaa diidri kara likullin minhumaa faskuhaa mataashaa wakiilkii yacni iyo muwakalkii kii la wakiishay iyo muwakilkii iyo muwakalkii kii wax ki wakiishay iyo kii wakiishay muwakil iyo wakiil baa leedahay wakiil waa midka la wakiishay muwakilna waa midka wax wakiishay labadooda midku markuu rabo kafasaan qofkan aad wakiilato xatra wakiil baad iga tahay waxaas waxaas fuli asagoo mee wixii samaynin baad dhihi kartaa waan ka baxay waan ka fas wakaalada waan ka baxay oo wakaaladeydii waan kaa ceshaday bes haddaad tiraa khalaas wuu kaa ceshaday qofka a kii kale oo aada wakiilatayna hadduu yidhahdo wakaaladii waan ka baxay bes wey oo biraysa meesha kuba ku biraysa likullin minhumaa faskuhaa mataashaa wa tanfasiqu bimowti axadihimaa ayadoon wixii loo wakiishay qofki uun samaynin midkood hadduu dhinto caqadki meeshu ku dhimanaya watanfasiqu caqadkii wuu fasakmayaa bimowti axadihimaa labadii qof mid hadduu dhinto wey walwakiilu qofka wakiilka ah ee la wakiishay amiinun aamin weeye fii maa yaqbiduhu wa fii maa yasrifuhu walaa yadmanu ilaa bitafriid qof hadduu mar wakiil noqdo oo wax loo wakiisho wakiilka inuu aamin yahaa la doonaya walwakiilu amiin waa la aaminay fii maa yaqbiduhu waxa uu soo qibloonayo wa fii maa yasrifuhu waxa uu bixinayo haddii qofka wakiil baan igahay haduu ku yidhahdo sida adigu naftaada aada ugu doori lahayd waxa qofka aada usoo qaadayso ood usoo qibloonayso iyo waxa aada bixinayso labaduba waa lagu waa lagu aamine wixii aad u malaysay inay maslaxad tahay ma wanaag tahay unbaad u samaynaysaa qofka inaad ku dhibta ma aha wax walba iskaga adu ay walaa yadmanu ma damaana qaado wixii loo wakiishay hadduu wax noqdo ama dhinto ilaa bitafriid inuu ku dacatiyo mooyaane asagoo gabood falo mooyaane hadduu dacatiyo wuu damaano qaadaya lakin haduuna tacadi una dacatinin qofka wakiilka ah ma damaano qaadayo walaa yajuuzu ma banaano an yabiica wayashtariya ilaa bihalaathati sharaa'ida a qofkii wakiilkao la wakaashay inuu wax iibiyo ama inuu wax soo gado ma banaano walaa yajuuzu an yabiica wayashtariya inuu wax soo iibiyo ama uu wax sii gado ilaa bihalaathati sharaa'ida saddex shardi in la helo mooyaane an yabiica bithamani lmithli waxa lagu wakiishay markaad gadayso waxaan ii gad baa lagu yidhi waqti samanta ay meesha ka joogto shaygaasoo kale waxa lagu gado waa inaad ku gado an yakuuna naqdan mar haddaad wakiil tahayna dayn waxba kuma bixin kartid xaalo un waa inay tahay qofkii waa inaad wixii u qaado binaqdi lbaled magaalada ayadaa lacagta laga isticmaalana waa inaad ugu gada wixii lacagaan magaaladaada ka soconina meel kale ah haddaad ugu qaado qofkii see yeelaya ama yani qofkii dee marka dee adugu waa lagu wakiishae wax aan hadal ka imaanaynin baad waa inaad samayso a wixii waa inaad qiimihiisii ku gado waa inuuna dayn aada ku bixinin waa inaada yani waa inaad lacagta beledkaas ama wadankaas lacagtiisa waa inaad ku gado walaa yajuuzu ma banaano an yabiica min nafsi inuu asagoo iska gado waxaan soo gad baa lagu yidhi waxaan adan yidhi inaad adigu iska gado maya de wixii waxaa laga yaabaa faa-iidadii laga heli lahaa mar haddaad adigu iska gadayso inaad qaar dhintaa laga yaabaaye adigu ha iska gadin ha walaa yajuuzu an yabiica min nafsihi naftiisa inuu ka gado way ay walaa yuqiru calaa mu yani muwakilihi qof baa ku wakiishay xaq buu ku wakiishay iisoo dood iyo waxbuu ku yidhi ama marka xaq ha ku qirin dusha ha kasoo saarin xaq wey walaa yuqiru kuma qiro ha kuma qiro calaa muwakilihi kii wakiishay wey qofkii wakiishay xaqooda kuma qiro wey bima yalzimu faslun fi liqraar iqraartiibuu ufasl yahay qofku inuu wax qirto xaq yani wax lagu leeyahay inuu qirto yidhahdo waxa waa laygu leeyahay walmuqaru bihi shayga la qiranayo waxa la qirayo darbaani laba qaybood wey xaqullaahi tacaala wa xaqul aadamiy waxbuu qiranaya qofka waxbuu qirtay waxaasaan sameeyey waxa waa laygu leeyahay marka walmuqaru bihi waxa la qiranayo qofka uu qiranayo darbaani laba qaybood wey xaqullaahi tacaala xaq ilaahay buu qofka sheegto yidhi waa laygu kalxaddi fi zina wa shurbi alkhamri wasariqa wixii la mid a xuquuqdaasoo xaqullaahi qofka loo qisaasayo ayuu qirtoo leeyahay waxaasaan sameeyey xaqaha layga og wa xaqul aadamiy iyo xaq bini aadam miday noqonaysaa waa xaq bini aadano yani ayuu galay oo xuquuq ama deyn baa laygu leeyahay buu yihi zakadii oo laygu lahaa ma bixinin buu yihi waxaasaan qabaa buu leeyahay waa xaq bini aadam buu qirtay fa xaqullaahi tacaala xaqi ilaahay yasixu rujuucu fiihi in laga noqdo way ansaxaysaa can iliqraari bihi qirashadii la qirtay wey qofku xaq ilaahay buu marka hore qirtay xumaantaasaan sameeyey waxaan rabaa yani in layga oofiye xadda layga oofiye wuu qirtay markii kadib uun haddana isla hadla wuxuu yihi maya been baan sheegayay mas ma samayno ma waa la iska cafinaya haduu waa laga noqon karaa xaqullahde haduu qofku intuu marka hore qirto haddana waa laga noqon karaa liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam carada limaacis birujuuci nin la yidhahda maacis baa nabiga u yimi rasuulka ilaahay oo zinaan ku dhacay inaad iga oofisan rabaa ninkaana wuxuu ahaa muxsin buu ahaa muxsin waxaa leeyahay nin nikaax xalaal intuu soo maray wax guursaday haddana markaa kadib zina ku dhacay xad kale male in dhagax lagu dilo waa la rajmiyo wey markaasuu intuu yimid rasuulka ilaahayo zinaan ku dhacay waxaa doonaya in la yaxay nabigu wuu kasii jeestay marka hore dhinacaas uga sii jeestay markaasuu haddana u yimi yaa rasuulallah zinaan ku dhacay nabigu haddana waa kasii jeestay haddana ma dhinac kale markuu saddex goor afar goor sidaas sameeyey yuu nabigu calayhi salaam haddana wuxuu yidhi lacallaka qabilta aw lamista aw nadarta waxaa laga yaabaa inaad dhunkatay waxaa laga yaabaa inaad taabatay maya rasuulka ilah waan ku dhacay buu yihi xumaanta markaasuu nabigu abika junuun ma yani saxmatihi miya maya rasuulka ilah waxbay gama maqon markaasuu nabigu kaxeeya oo xadda ka oofiy waa la waday magaalada madiina banaanka looga bixiyo buurtaa la geeyay shiilamadoodii markaasaa dhagaxi loo qaatay dhagax baa lagu dilaya dawr dhagaxi si loogu wada loo dhacay marka dambe tuu xanuunsaday ayuu cararay markuu cararay baa lala dabagalay si dhagaxi loogu wada baa nafta looga qaaday waa loo sheegay rasuulku wuu cararaaliya marka dambe maxaa iskaga dayn weyday buri markuu carray inaa iska daynaa laga waxaa laga waxa yani cararkaas waxay ku tusinaysaa yani no- noqosho marka hore asaga is soo qadimay haddana inuu wixii ka noqday marka markuu leeyahy nabigu inaad dhunkataa laga yaabaa inaad taabatay baa laga yaabaa wuxuu u ishaaraya tuusinayaa bal inuu yidhaahdo haa waan dhunkaday oo wa- wixii uu marka hore qirtay uu ka laabto marka waa laga noqon karaa xaqullahi qofku intuu qirto haddana wuu ka laaban karaa waa la iska daynaya hadduu ka laabto waxaqul aadamiyi aadamiga xaqiisu laa yasixu rujuucu fi fiihi can iliqraari bih xaq bini aadam haddaad sheegato mar qirato mar labaad kama laaban karti qofku waxaasuu igu leeyahay haddaad tiraahdo markii hore yaa ku qasbayay mar labaad kama laaban karti a laa yasixu alrujuucu fiihi can iliqraari bih oo xaqullaahi iyo xaqul aadamiyi way kala duwan yihiin xaqa ilaahay musaamaxuu ku binaysan ilaahay wuu iska cafiyay addoomihiisa laakiin xaq bini aadam ya mushaaxamo yuu ku binaysanya bakiilnimo bini aadamka waa bakiil wey inta badan wixiisa ma bixiyo soo ma marka xaqiisa lagama noqon karo wey Ya, mar hadduu qofku qirto wey Mm. wataftaqiru sixatu liqraari ilaa halaathati sharaa'ida iqraartu markay ansaxayso saddex shardi baa laga rabaa qofka albuluuq qof baaliq ah waa inuu yahay qofku qof weyn oo baaliq ah waalcaqlu qof caqli leh waa inuu yahay waalkhtiyaaru waa inuu doorto saddexdaasa iqraarta loo shardiyo qof aan baaliqnahayn sabi ahayn sabi wuxuu qirtay waxba laga soo qaadi maayo caqli waa inuu leeyahay majnuun wuxuu qirtay waxba laga soo qaadi maayo ikhtiyaar baa shardiga qofka haddii lagu qasbo hadda qiraa layidhi tii qori lagu qabto kaasuu yidhi haa waan qabaa dee taas iqraar ma waa qasabe ah taasna ma- yani waa- marka saddexdaa shardi baa shardi wain kaana aliqraaru bimaalin maal hadduu yahay uctubira fiihi shardun raabicun hadduu waxa uu qiranaya maal tahay shardi afraad baa la fiirinayaa wahwa rushdu qofkaa maalka qiranaya waa inuu qof rashiidaya wax dee safiihi oo waxba kala aabayeelinkaas waxba laga qaban maayo waidaa aqara bimajhuulin shay majhuula hadduu qirto qofku rujica ilayhi waa loo noqonaya fii bayaanihi inuu caddeeyo ninkaa wax majhuul u qirto wuxuu leeyahy ninkan maal buu igu leeyahy de waa majhuul maal buu igu leeyahy hadduu yahay waa la- waa la- waa lagu noqonaya waxaa leeyahy muxuu yahay maalka horta inaad ninka maal baad u qiratay oo inuu wax kugu leeyahay taas kaa dhici mayso laakiin wixii caddee baa lagu leeyahay muxuu yahay maalku ah wayasixu listithnaau fi liqraari idaa wasalahu bihi ah wayasixu listithnaau istithnaa ansaxayo fi liqraari iqraarta qofka markaad wax u qirato waxaasuu igu leeyahay tiraahdo istithnaa ansaxayo idaa wasala lmustathnaa mustathnaha hadduu la xiriiriyo bihi bilmustathnaa ah mustathnaa minhuga hadduu la xiriiriyo mustathnaa minhuga idaa wasalahu wasalahu wasa- almustathnaa mustathnihi hadduu la xiriiriyo bihi bilmustathnaa minhu oo istidnuhu markuu ansaxayo waa in hadalka aan la kala goynin waxaad tiri lifulaan calaya alf kun buu igu leeyahay ilaa khamsa mia shan boqoloo uusa igu lahayn ma ogi marka shan ubaa lagugu leeyahy markaas laakiin waa inuu hadalka saa u xidhiiriyo hadduu yidhaahdo ninkaa kun buu igu leeyahay wuu iska aamusa goor bar dambay kasoo wareegto yidhi shan uuna igu lahayn maogi lagaa yeeli maayo taas lagama yeelayo waa inaad mustatna iyo musna minhu baa la yidhaha waa inaad xiriirisa waaye kun buu igu leeyahay ilaa shan uuna igu lahayn moogi waa sax wey marka shan unbuu kugu leeyahay markaas shan baad u qiratay un markaa waad qira- shan baad qiratay musnihi waa ansaxaya wa huwa fi xaali sixati walmaradi sawa wa huwa iqraarku qofku markuu wax qiranayo fi xaali sixati markaad iska fayowdahay iyo wa fi xaal iyo walmaradi markuu qofku xanuunsan yahay sawa waa isku mid adoo fayow wixii aad qirato iyo adoo xanuunsan oo deeba lagu kor tuuran yahay ninka muxuu noqon doonaa laleeyahay wixii aad qirato waa isku mid waa ansaxaysaa labaduba qofkii ya qofku markaas waxaa- uu yani uu uu xanuunsan yahay baaba laga yaaba uu tegi rabo yaaba laga yaaba xuquuqdii dadka uu lahaa inuu markaa sheeg sheege ah wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqa waxaa ugu fadli badan inaad bixiso adigoo saxiix oo fayow shaxiix maalka ku bakaylaya markastood fayowdahay maalka waad ku bakaylaysaa ta'mulu lghinaa qaninimo iyo xoolaad yididiilanaysaa wata yani watakhsha alfaqra faqrina waad ka baqaysaa qofku markuu xanuunsan yahay yani waxbuu haweysan yahay waxaa sameeya xooluu rabaa yani markaas faqri buu ka cabsanaya ha sugin buu nabigu yidhi Ah, markay naftu halkaa kuu timaado oo yani aad ka safarta adduunyadii qulta aad tidhaahdo lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaan kada hebel waxa hala siiyo hebel waxa hala siiyo waa dardaaran waqad kaana lifulaan kada hebelna waxaasuuba igu lahaa hadduu sheegaya ya markaas ha- ha la sugin markaas Mm. marka markuu qofku fayow yahay iyo markuu xanuunsan yahay labaduba isku mid waa iqraartu faslun fi lcaariya caariyadiiba u fasal yahay qofka in wax la caariyeeyo oo la yidhaahdo cayntiisa ku intifaac oo soo celi waa caariyo Mm. alaslu fiiha caariyada waxa uu daliila qowluhu tacaala wayamnacuuna almaacuun baa ilaahay wayamnacuuna waxay diidayaan almaacuun alaabta yaryarka oo la kala adeegto wey Ay- marka maacuunta yaryarka waa waxa dadka derisku ay kala qaataanoo yacni koobabka iyo yacni waxaan eh, eh, cir- cirbadda iyo yani waxa wax lagu waxyaalahaasay kala adeegtaan dadka ah, soo ma alaabta yaryarka wa kullu maa amkana alintifaacu bih wax alla wixii in lagu intifaaca ay suuroobayso maca baqaa'i caynihi cayntiisuna ayna isbedelayno sideeda iska ahaanayso jaazad icaaratu in la caariyeeyo way bannaan tahay idaa kaanat manaaficuhu manaaficdiisu hadday tahay aahaaran aathaar ah wa kullu maa amkana alintifaacu bih wax alla wixii in lagu intifaaca ay suuroobayso maca baqaa'i caynihi cayntiisina ma dhammaanayso jaazad shayga waa lagu intifaacay cayntiisa waa iska sidiis maradan aan ku siiye caari aan kuu siiye maradan waa iska xi- waad qabaysaa waad qabaysaa isma bedelaysa hadhowna soo celinaysa soo ma gaadiidkan aan ku siiye iska raro ku guur ah, gurigan aan ku caariyey ku jir isaga jir weelkan aan ku siiye wax ku samayso hadhow waan waan kaa xishanaya soo ma marka cayntii baa joogayso laakiin wax cayntiisu aan joogayn haddaan ku caariye ka waran saabuuntan aan caariye kuu siiye markaad ku qabayso ku qabayso daba eber waayo maxaa la celina hadhow wax cayntiisu dhammaanaysa waa inay wax la iscaariyeen wax waa lagu intifaacayaa cayntiina way baaqi ahaanaysa waxaasay caariyadu ku ansaxdaa maca baqaa'i caynihi jaazad icaaratu in la caariyeeyaa bannaan idaa kaanat manaaficuhu aahaaran manaaficdiisu aahaaran yacni baaqiya waa inay tahay oo falow acaarahu shaatan lilabaniha ah lam yasixa macnaa rida caanaheedaan ku caariyeeyey dee caanihii markaad maasho waad cabtay ba caanihii ma soo noqonayaan rida waa la is irmaaniyaa waa la isiisiiyaa laakiin caariye ma gasho caariye caariye waxaa la yidhaha cayn lagu intifaacay oo lasoo celiyey marka rida caa- ridu ma aha caariye ma aha caanaha weeye waxa lagu intifaacayo marka cayntii intii lagu intifaaco lagu intifaaca inay iyadoo sideedii ah soo noqotaa la doonaya soo ma adaas la doonaya Mm. idaa kaanat manaaficuhu aahaaran waa inay baaqi ahaanayso waa lagu intifaacay waa iska baaqi wey guriganaan ku caariyeeyey iska deg intaa iska deganow hadhow sidiisii ubaad uga soo baxay gobashanaan ku siiyey kusoo iska int- iska hayso int- isa waa sideeda hadhow qofka waa usoo celinaysaa soo ma watajuuzu alcaariyatu mutlaqan ba wa muqayada bimudda watajuuzu alcaariyatu caariyadu way bannaan tahay mutlaqa waxaanaan ku caariyay iska hayso muddo looma qabanin wa muqayada bimudda ilaa intaasaan ku siiyey sanad baan ku cariyey lix bilood baan ku cariyey bil baan ku siiyey wa hiya madmuunatu waa la lamaana qaadaya cala almustaciiri kii caariyeystay biqiimatihaa yowma talifiha kii la caariyey la siiyey hadday ku dhimato agtiisa maalinkay dhimatay qiimaheedii buu lamaano qaadaya wahiya madmuuna caariyadu waa la- la lamaano qaadaya cala almustaciiri kii caariyeystay baa lagu lamaano qaadaya waase idaa dacadta hadday ku- bi- biqiimatiha qiimadeedii buu damaana qaadaya yowma talifiha idaa talafat hadday dhimato bikayri isticmaali lma'duuni fiih wixii loo idmay waxaan ahayn hadduu ku sameeyo saa ay ku dhimato damaana qaad baa laleeyahy yani wixii lagu idmay kumaadan sameynin wax ka duwan baad ku samaysay ah wuu damaana qaadaya markaas faslun fi lqasbi dhaci buu u faslaya dhaci boobki xoolo aada lahayn markaad dh- dhacdo waa qasbi baa la yidhaha wahwa listiilaa qasbigu waa maxay inaad ka qaalib noqoto Ist- alistiilaa qaalib noqosho weeye dulman dulmi baad wax ku qabsatay mujaaharatan calaa xaqi gayri xaq uu s- qof kale leeyahay adigu aada lahayn iyaad xoog ku qabsatay taa qasbi baa la yidhahda waa boob eh wahiyo kabiiratun weeye min alkabaa'iri waa kabiiro dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid a qaala tacaala walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil baa ilaahay maalkiina ha cunina dhexdiina baatil ha ku cunina oo qofka wixiisa haddaad ka xoogto xaqiisa iska qaadato dee xoog baad uga qaadata baatil baad ku cunaysaa wey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalakum maalkiina wa acraadakum nasabkiina calaykum xaraamun xaraam buu idinka yahay ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada xajulwadaaci buu nabigu sidaa u dardaarmay dhiiggiina iyo maalkiina iyo nasabkiina xaaraan buu idinka yahay dushiina sida maalinkiinaan xurmo u leedahay waa maalinkii yani ciid ladxaa yowma alxad yani xaj alakbar yowmka carafo wey ciidda carafo wey maalinkeeda buu nabigu dardaarmaya beledkiina suu xurmo u leeyahay bishiinaan say xurmo u leedahay oo bisha dilxija bilaha xurmada le ka mid wuxuu kaloo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man dalama shibran min ardin taako oo dhul uusa lahayna qofkii dulmiyo qaato duwiqahu min sabci ardiina yowma alqiyaama hadhow qiyaamaha markii yimaado toddoba ardo ayaa dhul qoorta loo gelinaya hal taako oo dhul aad lahayn haddaad qaadato oo gurigii baad taako ku darsatay ama beertii baad taako ku darsatay dhul aad lahayn oo dulmi haddaad taako qaadato toddobada ardaa hadhow qiyaamaha qoorta lagu gelinaya si alla si aad u qaadana ma arkaysid wey dhulku waa khatar wey dhulkaa ugu daran ya beeraha yani laysku dulminayo laysku soodin riixayo soodin riix wax la yidhahdo yaqaanadad labada qof isku xiga beerdii wuu kusoo durkayaa un xogaa buu kusoo durkayaa un ilaa uu qofku beertiisiiba qaataba qayb idil qaato warmaa maxmay beerteyda inta maraysa wuu iskaga daynayaa haddana wuu kusoo durkayaa un saas waa beerta uga qaato dhulkiibuu ka qaatay dhulkiisii dhulkiisa isku garab yaallay markaasuu qayb idil buu ka qaadanaya anaa iskale intan khatar wey dhulkoo idilna haddaad qaabatana ka fasii daradee aad dulmi ku qaadata oo qof dhul uu leeyahay baa iska qaadanaysaa ya a ama dowlad aan xuquuqdii waxba aqoonin baa meesha joogto oo laaluusha intaad wax soo hartay qofkii dhulkiisii baabad ka xoogaysaa intaad ka soo aad soo sharciyaysato sharci been ah aad ku dhacaysaa taaka dhul qofkii dulmiyo toddobada ardaa qoorta loo gelinaya qiyaamo rasuulku leeyahy sala allahu calay wasallam waa khatar weeye muslim iyo bukhaari baa labada riwaaya buu urinaya waman khasaba maalan maal qofkii qaato liaxadin axad uu leeyahay qof maal qof kale leeyahay buu qaatay lazimahu raddu inuu celiyaa waajibku aw leanna ase xaquuna lahayn wey ma milkin karo milkigiisa ma geli karo qofkaa mar hadduu milkiga uu qofkan iska leeyahay xoog milkiga kagama qaadan kari inuu qofku ku siiyo inuu ka il iibiyo inuu wax ama uu dhaxlo milkiga waxbuu kugu soo geli karaayo milki qasab a ma jira wey dhac wax laguma qaadan karo lazimahu raddu inaad celisa waajib bay kugu noqonaysaa wa arshu naqsihi wixii nusqaanaho soo gaartayna waa inaad ku kabto wey wax nusqaan hadday ku timaado wixii nusqaanaho soo gaartayna inaad kabto weeye waa waajib wey gaadiid shaqaynayaa dhacday baabuur oo kale baabuur ku shaqaynaya buu qofkii dhacay mudduu la maqnaa baabuurkii waa inuu soo celiya cayntiisii oo saliibahoo nabad qabto la- qiimihii uu shaqayn jiro intuu la maqnaa wuxuu shaqayn jirayna waa laga rabaa oo arshigeedii weeye laanna qofka uu u shaqaynayo wixii faa-idu ka helaye a wa ujratu milihi a wa ujratu milihina waa inuu bixiyo way bisababi tafwiid almanaafici cala almaalik yani wixii nusqaan ahoo wixii cayntii aad qaadatay wixii nusqaan ahoo gaartay haddii aad- wixii aad qaadatay hadduu gacantaada wax ku gaaraan baabuurkii waxbaa gaaray meelba wax ka gaaray ka halaabeen nusqaantiisa waa inaad kabto wixii ujrahoo uu shaqayn jirayna waa inaad ku darto a waa inaad bixisa labadaba wa ujratu milihi fa in talifa hadduu dhinto waxbuu dulmi ku qaatay xoog ku qaatay markaasuu gacantiisa ku dhintay daminahu bimilihi asagoo kalea lagaa rabaa isagii oo kalea lagaa qaadaya in kaana lahu milun hadduu mili leeyahay wax la mid aba waxaa la qaaday wax la mid a hadduu jiro wixii wax la mid a unbaa lagaa rabaa wa biqiimatihi qiimadiisi buu bixinayaa in lam yakun lahu milun waxa aad qaadatay mithil mathil ma leh qiimihiisibuu bixinayaa qofka maxaa lagu qiimeynayaa akthara maa kaanat min yowmi alqasbi ilaa yowmi talaf maalinkii aada dhacday iyo maalinka ay dhimatay gacantaada ku dhimatay inta u dhexaysa maalinka ugu qaalsanaa baa laga qaadaya maalinkaad soo qaadaysa hadduu raqiisaha maalinku dhimanaya uu qaali noqday haddaa lagaa qaadi hadduu maalinkaad soo dhacaysa raqiisaha hadda uu qaali noqdayna haddaa lagugu qiimeynay laanna adaa soo dhacay Ah, maalinka ugu qaalsanaa baa lagu qiiminaya Ah. marxaba qiimihiisii buu bixinayaa in kaana lahu in lam yakun lahu mithlun hadduuna mathal lahayn aksara maa kaanat markay ugu qiimaha ugu badnayd buu bixinayaa min yowmi alqasbi maalinkii la dhacay laga soo bilaabo ilaa yowmi ltalaf maalinkii dhiman marxaba de qofku waxa uuna lahayn oo oo yani oo xuquuqda maaliyada ee dulmiga uu ku qaado oo celiyo towbaday ka mid tahay qofka towbadiisa ma ansaxay towbadu saddex shardi bay leedahay hadday xaqullaahi tahay qofku dembigii uu galay waa inuu ka baxo aliqlaac can dembi waa inuu ka fuqo wanadaama waa inuu ka shalaayo yidhaha maxaa kuu geeya dembigaas shardiga saddexaad waxa weeye walcasmu calaa anlaa yacuud mar dambe inuuna ku noqonaynin waa inuu go-aansado wey saddexdaad waa inaad niyooto markay xaqullaahi tahay dembi ilaahay iyo adiga idinka dhexeeyo shardi afraad baa lagu darayaa hadduu xaqul bin aadam meesha soo galo radul madaalim wixii aad qaaday ee dulmigaha inaad celiso wey haddaadan celinin oo ama xaqi lagugu lahaa qof baad dishay qof baad waxyeeshay qof baad cayday maal baad qaadatay xuquuqda bini aadamkoo lagugu leeyay haddaadan radinin toobadaadu ma ansaxayso leanna xaqi baa kugu maqanay towbada waa in shuruudeedoo kaamila la helo markaasay tooba la aqbalo nasuuxa aad noqonaysaa tawba nasuuxa markaasay noqonaysaa faslun fi shufca shufcadii buu fasiliya sala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi